alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira allahuma اnfacna bima callamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma kitaabu adabi طacaan baynu ku jiray baabun laa yaciibu طacaama wa istixbaabu madxihi wuxuu baab u yahay cuntada inaanu ceebeynahayn macnii insaanka iyo qofku cuntada inaanu ceebaynin iyo sunnaynta la sunneeyey ee la jeclaystay in la ammaano cuntadii waay markaa yaciibuda master baa laga dhalaalin doonaa waana min baabi xadfi xadfi mudaafo si waa istixbaabidaa dambe loogu cadfo ay baabu istixbaabi cadami icaabati الطacaam wuxuu baab u yahay sunnaynta la sunneeyey inaan cuntada la ceebayn iyo wa istixbaabi madxihi ee wa baabu istixbaabi madxihi qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala maa caaba rasuulu llah rasuulka ilaahay ma ceebaynin sala allahu calayhi wasalama طacaama cunto qatu weligi in ishtahaahu hadduu doono oo dabci ahaan uu u doono akalahu wuu cuni jiray wain karihahu haddii uu necbaysto oo macnihii dabci ahaan uu karaahsadana tarakahu waa iska dayn jiray muttafaqu calayh marka ama uu cuni jiray ama uu iska dayn jiray laakiin ma ceebayn jirin sababtu waxay tahay ay ahlucilmigu yidhaahdeen leanna cuntadii haddii la ceebeeyo xoogay nicmadii ilaahay ilaan cuntadani waa nicmo ilaahay uu bixiyey ama uu ku siiyey marka haddii wax laga sheego oo la duro oo la ceebeeyo waa nicmadii ilaahay oo dee maaragtay la quurhsaday ama maaragtay wax laga sheegay marka labaadna ciddii soo samaysay ee kuuga ka ahayd soo diyaarisayna qalbi jab iyo dhibbay ku noqonaysaa cuntadii ay ku soo daaleen ay soo diyaariyeen marka wax laga sheego waay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa taasina waxay tusinaysaa akhlaaq wanaaggiisa iyo sida uu u joogay heerkii ugu sarreeyey in ishtahaahu akalahu wain karihahu taraka wuu iska dayn jiray un haddii dabci ahaan uu karaahsado waayo waxaa dhici karta wax adigu aad dabci ahaan u karaahsanayso ama aanad maaragtay markaa nafsad u haynin cid kaleoo u heelan oo jeclaysanaysa oo cunaysaa inay jirto ayaa dhici karta markaa ciddii kale ee doonaysaa si ay u cunto isaguu iska dayn jiray uun mase ceebayn jirin qaala wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sa'ala ahlahu ehelkiisii wuxuu weydiiyey aluduma aluduma iyo aludma labadaba waa la akhriyi karaa hamsaha iyo daalka in la godo iyo daalka in la reebo aluduma iidaan buu weydiiyey oo iidaankuna waa maa yu'damu bihi aطacaamu maayican kaana aw jaamidan oo waxaa cuntada lagu iidaamo ee maaragtay waxa weeyaan lagu qooyo ee haddii aa laba kuu roon yahay lagu wanaajiyo ama wax qalalan ha noqdo ama maaragtay wax qoyan ha noqdo oo waxaa cuntada lagu daro weeye fa qaaluu waxay idhaahdeen maa cindanaa ilaa khallun maa cindanaa ma hayna ilaa khallun khal mooyaane khalun baanu iidaankii ka haynaa fadacaa bihi wuu dalbay oo wuxuu hi keena fajacala ay sharaca wuxuu gudagalay ya'kulu inuu cuno cuntadii wayaquulu ou yidhaahdo nicma aludmu iidaanka waxa u fiicnaaday alkhalu khalka nicma aludmu alkhallu iidaanka khalka u fiicnaaday rawaahu muslim xadiidkana wuxuu tilmaamayaa laga faa'iidaysanayaa baabka qeybtiisaa dambe wa istixbaabi madxihi soo may ahayn khalka ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaanay oo laba jeer uu ku celiyey ammaantana waxaa dhici karta inay tahay lidaatihi si ahaantiisa inuu khalka u ammaanay oo cunto fiican uu ku sheegayo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiisa uma ammaanayo eh wuxuu hadalkan u leeyahay si dadkii maaragtay u keenay iyo ehelkiisii aanu u aanay u qalba jabin oo qalbigoodii uu u kabo oo markaa uu u tuso wixii la helayba inuu yahay wax wanaagsan oo khayra baabu maa yaquuluhu man xadara acaama wuxuu baab u yahay waxa uu odhanayo qofka cunto yimaada ee ka soo qayb gala wahuwa saa'imun isagoo sooman idaa lam yufطir haddaanu afurin baabkaa hore intaynaan dhaafin cuntadaasi aan waxba laga sheegayna waa cuntada mubaaxa ah ee sharcigu baneeyey taasaana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam aan u ceebayn jirin laakiin cuntada muxaramka ah iyada dee waa la ceebaynaya dadkana waa looga digaya inay wax xun tahay oo darar lahoo dhib lo ayaa loo sheegaya idaa lam yufطir haddaanu afurin waay qaala wuxuu uhi وcan abi hurayraةa radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeedho oo cunto loogu yeedho falyujibha ajiib fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha duceeyo oo ciddaa cuntada ugu yeedhee casuuntay ha ugu duceeyo barake iyo makfiro iyo khayr wain kaana mufdiran haddii uu yahay mid faadir ah oo aan soomanayna falyacam ha cuno rawaahu muslim qaala alculamaau culimmadu waxay idhaahdeen macnaa falyusalli ay falyadcu ha duceeyo weeye yani baraka iyo makfira iyo ehelka cuntadaa sameeye ha ugu duceey wa macnaa falyacam bifatxi lyaah falya'kul ha cuno weeyaan waay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka haddii loogu yeedho maaragtay casuumad iyo oo la idhaahdo kaale ka soo qayb gal waa inuu ajiibo in meesha dee munkaraad aan u suulin karin ay yaallaan mooyaane waay haddii uu sooman yahay taasi diidi maysa in loo yeedho wa kadaalika inuu halkaa lagu cuntaynaayo casuumadda laga dhigayo yimaado ma diideyso bal xataa haddii isagoo sooman loo yeedho wuu imanayaa dabadeetana hadduu doonana wuu afurayaa cuntadaa wuu iska cunaya hadduu doonana soomkiisa ayuu iska dhammaystiranayaa ciddaa cuntada ugu yeedhayna wuu u ducaynaya markaa soomka hadduu yahay soom waajiba isaga lama jebinayo laakiin qofku soon iska sunna ahoo mustaxaba haddii uu sooman yahay waanu markaa jebin karaa cuntada wuu iska cuni karaa waxaa kaloo u bannaan inuu heh soonkiisa markaa aanu iska jebinin labaduba way u bannaan yihiin waaya haddii la idhaahdo mar hadduu sooman yahay meesha cuntada lagu hayo muxuu ka soo doonayaa ka war maxaa isaga faa'iida ah ee ugu jirta waxay ahlulcilmigu yidhahdeen inay fawaa'id badani ku jiraan baa laga yaaba ya dadkan waxa weeyaan cuntada sameeyey iyo kuwan ka soo qayb galay iyobaa isaga araggiisa ku diirsanaya oo markaa jeclaysanaya soo ma aragti waa inuu meesha soo xaadiro aada iyo aad ama waaba qof cilmi laga faa'iidaysanayo khayr ama dhibaatooyin hadduu jooga aan la samaynahaynba hadduu maqan yahay markaa laga yaabaa in la sameeyo dadku way ka haybaysanayaan adigu markaa waxa weeye ma ma dheef la-aanayso baabu maa yaquuluhu man duciya ilaa طacaamin fatabicahu hayruhu wuxuu baab u yahay maa yaquuluhu waxa uu odhanayo man duciya qofka loogu yeedhay ilaa طacaamin cunto oo fatabicahu hayruhu cid kale ay soo raacdo cid gaaraana tusaale ahaan la casuumay waxaa la yidhi hebel iyo hebel iyo hebelow kaalaya ama hebelow kaalay cid baa iska soo raacday aan iyada loo yeedhin oo aan maaragtay la casuumin ayaa soo raacday maxaa markaa qofka la soo raaca uu samaynaya sidaa rasuulku sameeyey buu samaynaya calayhi الsalaaةu wasalaam wa can abi mascuudi اlbadriyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaasi abi mascuud albadri qaala inuu yidhi dacaa rajulu nin baa ugu yeedhay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama liطacaamin ay ilaa طacaamin cunto cuntadaasoo sanacahu lahu uu sameeyey khaamisa khamsatin shan xaalo uu shanaynaya rasuulku oo shan bay ahaayeenoo markaa uu tiradooda dhammaystiraayey yani shan buu shan ku ahaa afar kale iyo isaga fatabicahum waxaa soo raacay rajulu nin baa soo raacay falamaa balaqa albaaba albaabkii markuu soo gaadhay ayaa qaala nabiyu nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama inna haadaa ninkani tabicanaa wuuna soo raacay tiradii aada maaragtay casuuntayna kumuu jirin fain shi'ta haddaad doontaan ta'dana lahu inaad u ogolaato hee dee dakhala tusaale ahaan qadar ama wax la macno ah uu soo geli doonaa wain shi'ta haddaad doonto inaanad markaa u ogolaalina rajaca wuu iska noqon doonaa qaala wuxuu dabadeeta saxaabigii yidhi bal aadanu lahu yaa rasuula allah bal aadanu waan u idmayaa inuu soo galo lahu isaga yaa rasuula allah rasuulka ilahi oo muttafaqu calayh waaya xadiidkanna isagoo sidaa u kooban haddana fawaa'id badan ayaa ku sugan waxaa laga qaadanayaa xadiidka marka dadka la casuumaayo ee dicda casuumad u samayso laba wejiba way kuu bannaan tahay inaad cuntadii markaad diyaarisa intaad qaadda halkay joogaan ugu geyso ma garatay oo tusaale ahaan ardaydii iyo dadkii masaajidka joogaa masaajidka ugu keentoba oonad guri iyo hudheel iyo meelba geynin waxaa kaloo bannaan inaad meel u diyaarisa adigu gurigaaga ama meel markaa aad ugu tala gashayoo aada u yeedhoo tidhaa kalkan igu kaalaya marka markan gurigiisuu ninkani ugu yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo raggan kale waay taas waa mid waxaa kaloo laga qaadanayaa dadkan loo yeedhay ee la cayima haddii cidi soo raacdo aan iyada la cayimin iyada oo la socoto markaa laysaga geli maayo gurigii ama qofkii casuumadda sameeyey laysaga geli maayo ma garata bal laabudda sidaa rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam in la ydhaa nin kalaana soo raacay oon tirada kuugu jirin ee miyuu iska noqdaa mise wuu soo galaa ar ma garata saasaa la odhanaya markaa kolba waa siduu yidhaahdo waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa haddii nin uu idinku soo xidho iska soo kiin raaco waxba inaad intaydaan gurigaba ama meeshaba soo gaadhin inaad tiraa naga hadh aggaad naga soo sallaysatay ya maaha ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma reebin markii hore soo maha iska soo kiin raaco waxaba dhici karta ilaahay jalla wacalaa inuu uga nixiyo kan casuumadda sameeyu idhaa soo daaya isagana dee waana kolley iska baahan yahe waxaa dadka soo raacinaya waa baahi soo maha markaa in dhexda laga celiyo la eriyo maahae ha iskala koyso hadhown ha loo sheego waay edabta fiicanna waxaa ka mida meel aan lagaaga yeedhin inaanad iska daf odhan waayo had iyo jeer dee dadka casuumadda dhigaya ama cuntada dhigaya ama cid marti qaadaya dee qadar iyo waxbay ku tala galeen soo maaha ya waxbay dee ku tala galeen oo inbay dee qorshaysteen waay waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii mararka qaar aad cid iska soo kaxaysato isla markaana aada og tahay ciddan aad kusii socoto idin casuuntay inuu raalli ka yahay oo waxba dhib markaa aanu agtiisa dhib u arkahayn bale laga yaaba inuu sooba dhoweeyo taa og tahay ood ku qanacsan tahay waxba markaa kuma saara inaad tidhaahdo cid baa nala socotay maaragta waayo waad og tahayba inuu maaragta arrintaa raalli ka yahay waaya qaala wuxuu ihi baabu اlakli ninkii markaa wuu ogolaaday bal aadanu lahu yaa rasuula اllah ma garata wahada min xusni khuluqihi radia allahu canhu akhlaaq wanaag bay taasina tusaysaa qofkani mar hadduu soo raacu soo lugo-ay si aanuu maaragtay dee waxba la-aan ugu noqono iska soo raaco baabu اlakli mima yaliihi wuxuu baab u yahay in cuntada laga cuno qofku uu ka cuno mimaa yelihi dhinaca soo xiga iyo wa wacdihii inuu waaniyiyo wa taadiibihii inuu edbiyo man yusiiu aklahu cunistiisa qofka xumaynaya si xun wuxuu cunaya inuu edbiyo oo wacdiyo oo uu xusheego marka adabta cuntaday ka mid tahay in xagga ku soo xigta aad ka cunto وعن cمر بن أbي سلمة رضي الله عنهma qاaل wuxuu hi kuنtu waxaan ahaa غulاama inan yar baan ahaayo fيi xijri rasuuل الlaahi salى الlaهu عaلaيهi وaسلم dhabta rasuulka ilaahay ku sugan wuxuu ujeedaa dhabtiisaan ku sugnaa rasuulka ay rabaynayayoo dee hooyadii bay markaa wada joogeen oo muslamo ahayd oo isagoo dee gacantiisa ku jiroo rabaynayo markaa waxa wey taxta ricaayati bu wa kaanat yadii gacantayduna waxay ahayd tatiishu mid ku wareegto fi saxfati xeedhaday ku wareegi jirta xeedhaday hee raashinka lagu cunayaan dhan walba ma garanaysa ayaan kaga keeni jiroon sidaa ugu wareejin jiray faqaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa igu yihi yaa hulaamu inan yaa u yaray sami illaahi tacaala ilaahay magacow xus ilaahay oo bismilah dhe markaad cuntada bilaabayso waa kul biyamiinika midigtaada ku cun waa kul mimaa yeliika dhinaca kusoo xigtana ka cun dhowr jeero horena waynu soo maray xadiidkan ugu yaraan laba jeer muttafaqun calayhi intii dambe saasaan wuxuu cuni jiray buuhi shaahidku waxa weeye wa kul mimaa yeliik dhinaca ku soo xiga waxa weeyaan markaa ka cun waaya qowluhu uu yihi tatiishu bikasri taa'i wa bacdaha yaaun muhanaatu min taxtu da-da yaa labada hoosta labada dhibcood laba dhibcood hoosta kula waa ka dambaysa ee macnaahu macnihiisu waxa weeye tataxaraku way dhaqdhaqaaqaysa watamtadu watamtadu waxay u fidaysa ilaa nawaaxi saxfati xeedhada hareeraheeday u fidaysa oo gacanta aan saa u marinayay marka tamtadu waxay u fidaysa ilaa nawaaxi saxfa weelkaa cuntada lagu cunaayo hareerihiisa kolba dhan baan kaga keenayo caroornimada daraaddeed وعن سلمة بن وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا نباء أكل عنه عند رسول الله رسولك إله أكتيس وحكم عنه صلى الله عليه وسلم بشماله بدحديس فقال وحو رسول كل كل بيمينك بدك تذكو قال وحو لا أستطيع مكره قال وحو لا استطعتها كرن يا الله أنا كرن هكرن وايه maa manacahu ila اlkibru raawiga markaa ama saxaabigaa sii caddeeyey sababta rasuulku u habaaray ninkan iyadoo lagu yaqaano rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inuu aada u raxmad badnaa tudhaalo badnaa dulqaad badnaa haddana ninkan u habaaray halkan soo maha sababtuu caddeeye wuxu uhi maa manacahu uma diidin ila اlkibru kibir mooyaane wax kale uma diidin waay famaa rafacahaa ilaa fiihi afkiisa kor uguma qaadin gacantii way qallashay horeynuu soo maray rawaahu muslim dhowr jeer baynu xadiidkana soo maray markaa midigta in wax lagu cuno ayaa xadiidka horaa ugu soo deliishaday koow halkana wuxuu u deliishanaya qofkii si xun wuxu cunaya tusaalaaan bidixda wax ku cunaya ama qalad kale samaynaya in la wacdiyo la waaniyo la ydhaa war ka daa waar midigta wax ku cun waar ilaahay ka cabso sidaa ha yeelin sidaa in badan dee axaadiistan inagu soo maraysa baabu nahyi can اlqiraani bayna tamratayni wanaxwihima ida akala jamaacaة ila biidni rufaqatihi baabu nahyi wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay can ilqiraani laba laba in loo cuno in la ysraaciyo bayna tamratayni laba timirood oo laba laba loo qaato ama saddex saddexba wanaxwihimaa iyo waxa la midkaa timirta oo wanaxwihimaa wuxuu uga jeedaa wax kasta oo merhmerh dee loo cuno timirta waxa weeye merhmerh baa loo cunaa soo maha saasaa caadaah shay kastoo markaa merhmerh loo cuno caadadu ay tahay in merhmerh loo cuno ayaa wanaxwihimadaa soo gelaya waaya wuxuu uhi baabunahyi can ilqiraani qiraanka oo ah laba laba in loo cuno bayna tamratayni laba timirood oo la israaciyo nahyiga layska nahyi buu baabu yahay naxwi idaa akala jamaacatun kooxi hadday wax wada cunayaan ilaa biidni rufaqatihi dadkaa la rafiiq ah ee saaxiibadii oo u ogolaada mooyaane waayo caada ahaan dee midhmidh baa loo qaadanaya sida hilibkaa yaryar ee tusaale ahaan shiilan ee googo-an oo kale ama karsan ee googo-an oo kale midhmidh baa caad ahaan loo cunaa dumarkaa laba laba iyo saddex saddex isagu mar qura afkii wada geliyo oo uu isu raaciyo dee dadkan kale xaqoodii mid cun ayuu noqonaya soo ma ya marka taasi uma banaana inay iyagu u fasaxaan mooyaane oo idhaahdaan bal hadda iska wad dhib ma lehe mooyaane kelmadda rufaqatihi radaasi waa muhalath macnihii saddexda xarakaba waa la akhri kara rufaqatihi rifaqatihi iyo rafaqatihi ma garat rada saddexda xarakaba way ku bannaan yihin bedhe wuxuu uhi wacan jabalata bni suxaymin jabalata bni suxaymin alkuufi waa taabici hiqaah qaala wuxuu ihi asaabanaa waxaana asiibay oo na helay caamu sanatin sanad abaara maca bni zubayri ay maca cabdilaahi bni zubayr cabdilaahi bnu zubayr maciisa annagoo ah oo la jira markii uu markaa khilaafada haystay isagu waa markii uu madaxda ahaa waay farusiqnaa waxaana lagu arsaaqay oo aanu ilaahay nagu arsaaqay tamran timir ya soo sidaa idinma xarakaynayo mise farazaqnaa buu idin xarakaynaya macluum buu ka dhigaya mise mise majhuul farusiqnaa waxaana lagu arsaaqay oo aanu helay timran tamran timir oo markaa iska dee xilli abaareed bay ahaydoo waxaa dhici karta cuntooyinkii kaloo dhammay inay agtooda ka dhammaadeen timirtaa mooyaane wa kaana cabdullaahi bni cumara wa kaana cabdullaahi bnu cumara radia allaahu canhuma wuxuu ahaa saxaabigaa cabdilaahi yamuru bina midna soo mara walxaal naxnu anagu naakulu aanu cunayna timirta fayaquulu wuxuu odhan jiray laa tuqaarinuu labalaba ha u cuninoo ha israacraacinina faina nabiya maxaa yeele nabigu sala allahu alayhi wasalama nahaa wuu reebay can iliqraani iqraanka wuu reebay iqraankuna asal ahaan waa qiraankii unde weeye waa qiraankii can iliqraani in laba laba laysu raaciyo wuu reebay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma yaquulu dabadeetana wuxuu lahaa saxaabiga ibnu cumar ilaa an yasta'dina arajulu qofku inuu ogolaansho ka dalbo mooyaane akhaahu walaalkii muttafaqu calayh oo uu ciddan la cuntaynaysa ku yidhaahdo may ogolaanaysaa inaan laba laba u qaato ama saddex saddex ama ka badan ma garata haddii cidda la cunaysa ay ogolaadaan laa bas intan dambe markaa waxay noqonaysaa hadalkii ibnu cumar halkuu idankan ama qeybtan dambena ka qaatay dee adilada guud buu ka qaatay qofku wixii xaqiisa hadduu ka tanaasulo cid kale maaragta u ogolaado dee dhib ma laha xadiis kaloo ku soo arooray macnaha noocanna wuu jiraa oo isaguna suganay waaya ilaa an yasta'dina arajulu akhaahu baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man yaأkulu walaa yashbac wuxuu baab u yahay waxa uu odhanaayo ee uu samaynaayo man yaأkulu qofka cunaaye walaa yashbacu aan dhergahayn xun buu cunayaa cuntadiina ka dhergi maayo ya وعan waxshiyi bni xarbi radia اllahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaasi ana aصxaaba rasuuli الlah in صaxaabadii rasuulku salى اllahu alayhi wasalam radia allahu canhu qaaluu ay yidhaahdeen yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow inaa anagu naأkulu waxbaanu cunaayo walaa nashbacu ma dheregno maxaanu markaa yeelaa maxaa markaa nala gudboon qaala wuxuu uhi falacalakum taftariquun falacalakum waxaa laydinka yaabaa taftariquuna inaad ku kala tagtaan cuntadoo aydaan wadaagin oo qof waliba gaarkiisa isaga cuno sidaasi ma jirtaa qaaluu waxay idhahdeen nacam ha qaala wuxuu uhi fajtamicuu isugu yimaada calaa طacaamikum cuntadiinna oo wadaaga oo maaragta wada cuna wadkuru sma allah magaca ilaahayna ku xusa oo bisinka macnihi u qabta yubaarak lakum fiihi waa laydin barakayn doonaaye rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey ee xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku sugan oo wacsh waay sanadkiisa dacfi baa ku sugan waaya oo ninkaa waxshi ibnu xarbin saxaabi maaha waa taabici kolkaa waana majhuul bay ahlulcilmigu leeyihi isagiiyo aabbihiiba dacfi baa ku sugan laakiin shawaahid buu xadiidku leeyahay sidaa awgeed baa waa xasanu likayrihi sidaasaa alimaamu alalbaniyu raximahu اllah uu tilmaamay wuxu uhi waa xasanu likayrihi kadalika sheekh saliim qudhiisuna xasanu likayrihi buu ihi ma garata waxaanu xadiidku sheegayaa ee cuntadu laba arrin inay ku barakoobayso koow in bisinka loo qabto laba in la wadaago in hee la wadaago ar ma garate marka wadaagga cuntada la wadaagaya waa arrin muhiima axaadiidta soo socotana waynu ku arki doonaa waxyaabaha hadda aadka u soo badanaya waxaa ka mid ah dhaqanada ah cuntada in la kala cuno tusaale ahaan casuumad baa la dhigaya weel baa lagu soo guraya halkii laga wadaagi laha laga wada cuni laha maxaa la samaynaya qof walaba intaada yar guro deetana halkaa tag ya ta noocaasi waa khilaafu sunna waana dhaqanadan reer galbeedka iyo dadkan ahlu tarafka ah meelahaasay nagaga timi kadalika raashinkii cuntada in gacanta loola tago gacanta lagu cunay ahayd soo maha in markaa malqaacad la isticmaalo malqaacaddi way soo taraysaa ma garata oo awal hore raashinka adagunbaaba malqaacadda loo isticmaali jiray soo maha imaka iyadoo beriiskii lagu cunayo ad arkaysaa baastadii lagu cunayo oo hilibkii lagu cunayo oo waxa weeyaan xataa furinkii subxii lagu cunayo ya somaydaan rag ha ha وغلط waa khaطأ ta noocaas saxna maaha waana dhaqanada waxa weey xaggaa laga keenay nagu soo maaragtay kolba tallaabo soo qaaday baab اlأmri bاlأkli min janib الqascati wuxuu baab u yahay farista la ysfaray in laga cuno min janib الqascati xeedhada dhinaceeda iyo wanahyi reebista la yska reebay can اlakli min wasaiha barhtankeeda in laga cuno marka raashin lagu soo dhigo weel ku jira dhinaca dhinacaa laga cunaya dhinaca dhinacyada qof waliba dhinaca soo xiga ma garata laakiin bartaa dhakada in laga geliyo gacanta maya fiihi waxa ku sugan ay fii hada lbaabi ay fii madmuunihi qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam wakl mima yaleek mutafaqu calayhi kamaa sabaq oo lafdigaasi wuxuu keensanayaa in dhinac laga cuno wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi albarakatu barakadu tanzilu waxay ku soo degtaa wasata acaami cuntada barhtankeeda waayahay fakuluu cuna min xaafatayhi labadeeda dhinac ka cuna waa ta yani dhinacyada ka cuna bartaa saran walaa taakulu ha ka cunina min wasaihi bartankiisaa sare ha ka cunina laakiin hareeraha ka cuna ilaa ay saa ku dhammaanayso ma garata haddii waxaa la cunaya roodhi iyo wax la mida iyo ka war dee darafkunbaad kaga soo bilaabaysaa ba ahlucilmigu idhah xaggaa damba tusaalahaan ama afkaa horunbaad kaga imanaysaa saasaad u wadaysa ma garata waay cuntadii kale ee dee raashinkii weelka ku jirayna dhinacaad ka cunaysa dhakada ka cuni maysa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidkani wuxuu sheekhu uhi waa xadiid صaxiixa waay oo sidaa maaragtay tirmidi uhi waa xasanu صaxiix waa xadiid صaxiixa buuhi ahlucilmiga qaarna way taxsiiniyeen calaa kullin waa xadiid sugan maxaa markaa laga qaadanaya bartaa dhakada inaan laga cunahayn maxaana lagu rasuulku ku sababeeyey calayhi الsalaaةu wasalaam alkaa dhakada barakadaa ku soo degaysa marka horta cuntadani haddii bisinka loo qabto sidii saxda ahaydna loo cuno ilaahay baa barakaynaya baraka ku soo degaysa soo maha barakadaasi dusha ha ku soo degtee cuntada qaybihii kalena way saamaynaysaa way wada gaadhaysaa ma garatay oo way ku fidaysaa dhammaan intii kale intaa dhinaca iyo intaa dhinaca iyo kuwii gacanta raacyo wixii o dhan way ku fidaysaa waxaan maqlay qof baa markaa lagu yidhi halkaa dusha ha ka cunaysa waayo barakadaa ku soo degta sida dadka qaar u wariyaan islaam bahd baan maqlay barakaduba waa taan doonayo t ya barakaduba waa taan doonayo marka calaa kulli xaal barakadu halkaa kuma soo degtay laakiin cuntadii way ku faafaysaa dhinac walba way ka barakoobaysa waayahay xadiidkaasina waa xadiid saxiixa وعن cبد اللhi بن bصr رضي الله عanه qaaل wuxuu uhi kana للنbiي nebigu wuxuu lahaa salى الlaهu عalayhi وasلم qaصcaة xeedho yuqaalu laha la yidhaahdo alaraau algara baa la odhan jiray dee algara waa cadday bay ka dhigan tahay cadday ayaa la odhan jiray ma garatay algarana waxaa loogu bixiyey waxyaabo cadcad baa lagu soo ridi jiray sida baruurta iyo hilibka iyo waxyaabaha hilibka markaa noociisa cad iyo waxyaabahaasaa lagu soo ridi jiray oo lagu bartay iyo iyo caanaha iyo waxyaabaha cadcad ayaa lagu soo shubi jiray ama iyadaaba caddayd oo caddaan ahayd soo ma aragtid oo tusaale ahaan saan cad iyo waxbay lahayd marka adigu calaa kulli xaal qascadaasi ayaa rasuulku lahaa alqaraabaana magaceeda la odhan jiray yaxmiluhaa waxaa qaadi jira arbacatu rijaalin afar nin marka wax lagu rido ama wax lagu kariyaba afar nin baa qaadi jiray markaa taasi waxay keensanaysaa inay sidayaa lahayd dhegay lahayd dhega la qabto oo dabadeetana ninba dee dhinac buu qaban jiray falamaa adxaw markay barqaysteen ay barqadi galeen ay dakhaluu fi duxa ee wasajaduu ay tukadeen adduxaa salaatu duxadii ay tukadeen ayaa utiya la keenay bitilka alqascati xeedhadaasaa la keenay yacnii wuxuu u jeedaa waqad hurida fiiha iyadoo hariidna markaa lagu sameeyey markaa cabdillahi bn bas saxaabiga ruwaaddii raawigii ruwaaddii ka dambaysay baa leh waqad hurida fiiha iyadoo tahriidna lagu sameeyey hariid lagu sameeyey baa la keenay hariidkuna waa in kimista lagu qooyo lagu daro hilib iyo maxay iyo maraq marka kimista hilib iyo maraq lagu daro sidaa la ysugu sameeyo ee ay isla macaanaato ayaa la yidhaahdaa oo dacaamkaas waa hariid carabtuna aad bay u jeclay ida ama alkhubsu taadimuhu bilaxmin fadaka amaanat اllahi hariidu hariidka waxa weeye way jeclaayeen carabtu yacni waqad hurida fiiha faltafuu calayha way isku soo wareejiyeen deetana faltafuu waxay ku soo urureenoo isku soo wareejiyeen istidaaru calayha korkeeda yani sidaasay isugu soo weegaaneen weeye macnuhu si ay u cunaan falamaa kauruu markay bateen jaaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi baa jilba joogsaday soo ma aragti wuu jilba joogsaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa jilba joog waxooga lagu cuni karaa dhib ma leh waxaan uu jilba joogsanaya si dadkii markaa waxoogay noqdeen si uu ugu maaragtay waasiciyo oo uu waxa weeyaan dee boos ama meel weyn aanu uga qaadan soo ma aragtid oo dee qof markuu si ballaadhan u fadhiista iyo markuu isdhuubo way kala duwantahy soo maah si markaa ay usoo wada gaadhaan oo gacmaha ula soo wada gaadhaan oo loo wada cuni karo ayuu isu dhuubu qaabkaa ugu fadhiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala acraabiyu nin reer miya wuxuu ihi maa haadihi ljilsatu qaab fadhigani muxuu ahaa muxuu ahaa qaabkan aad u fadhiisato qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama ina allaha ilaahay jacalanii wuxuu iga yeelay cabdan addoon addoonkaasoo kariima wanaagsan oo sharaf badan walam yajcalnii igama yeelin jabbaaran mid iskibriyo oo caniidan madax adag igama dhigin caniidka waxaa la yidhahdaa aljaa'iru can alqasdi albaaqi aladii yaruddu alxaqa maca alcilmi bih waa ka xaqa ka weecday weeye xadgudbay ee xaqii isagoo og haddana aan qaadanahayn ee ku madax adag uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama dabeeta rasuulka ilaahay wuxuu yihi isagoo baraaya axkaamtii wax loo cuni jiray wax ka mida kuluu cuna min xawaalayha hareeraheeda ka cuna wadacuu ka taga dirwatahaa dusheeda sare ka taga yubaarak fiihaa waa laydin barakayn doonaa kuluu min xawaalayha wadacuu dirwatahaa yubaarak fiiha rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid marka waxaa xadiidkani uu keensanayaa cuntadii waxaa lagu barakaynayaa in hareeraha laga cunin dusha laga cunin iyo dee xadiidkii horeba sheegaya in bisinka loo qabto xadiidkani wuxuu sheekha leeyahay sheekh saliim waa صaxiix buu leeyahay وأkhrajahu abu dawuuda wbnu maajah biisnaadi صaxiix buu yihi ma garata waana sidaa uu sheego alimaam اlalbaniyuna isna uu صaxiixiyey raximah اllah dirwatahaa aclaahaa xaggeeda sare weeye bikasri اdaali wadamiha dirwatahaa durwatuha waay marka xadiidkana uu maaragtay ku cad yahay inaan dusha laga cunayno hareeraha laga cunaayo ya iyo in arrintaa ay ku barakoobayso waxaa kaloo laga qaadanayaa masale kaleo muhiimaho axaadiistana laga qaadanayo dadka waa in la baro siday wax u cunayaan aadaabu aطacaam washaraab oo aada u fara badan sida aynu arkayno axaadiis badan kusoo aroortay dadka in la baraa waa muhiim oo loo sharaxaa diinteennuna waa diin maaragtay dhinac walba koobaysa oo dhinac walba ka hadashay baabu karaahiyati اlakli mutaki'a wuxuu baab u yahay karaahiyat اlakli karaahiyaysiga la karaahiyaystee la kahday in maaragtay la cuno mutaki'an xaaluu qofku jiqilaysan yahay oo tangeego dhinac u jiifa macnihii xaalka noocaasa in wax lagu cuno karaahiyaysiga la karaahiyaystay ayuu baabu yahay qaala wuxuu uhi وعan abi juxayfata wahbi bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama wuxuu rasuulku uhi laa akulu anugu waxba cuni maayo mutaki'an anigoo tangiga oo macnihii dhinac u jiifa ah oo tusaale ahaan jiqilaysan waxba cuni maayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey haddaba mutakigan ama itikaagan halkan maxaa looga jeedaa ee laba tafsiiroo la saaray ayuu sheekhu inoo sheegi doonaa waay qaala alkhaaabiyu khaaabi wuxuu yidhi khaaabi waa abu sulaymaan alkhaaabi magaciisana waxaa la odhan jiray axmed ibnu muxamed ibnu ibraahim axmed ibnu muxamed ibnu ibraahim alkhaaabi faqiih muxadis u ah oo saaxibu macaalim sunan sharaxa abi daawuudka macaalim sunan la ydhaha muhiimka waa sheekha leh qaala alkhaaabiyu wuxuu yihi almutakiu mutakiu hunaa halkan wljaalisu waa ka fadhiya muctamidan xaala uu cuskaday oo uu ku fadhiistay calaa wiaa'in gogol jilicsan oo taxtahu hoostiisa taalla qofka gogol jilicsan oo hoostiisa taalla iyo barkin iyo wax lamida ku fadhiistay ayaa looga jeedaa halkan mutakiga qaala wuxu uhi araada wuxuu u jeedaa rasuulku alayhi الsalaau wasalaam anahu laa yaqcudu inaanu ku fadhiisanahayn cala alwiaa'i gogosha jilicsan iyo walwasaa'idi barkimooyinka ka ficli man yuriidu alikhaara min aطacaami sida ay sameeyaan dadka raba inay cuntada badsadaan ee dee u banaysimooda ee haddii laba kuro meel jilicsan u fadhiisto oo in badan lasii fadhigi karayo ee yaa bahasha isu diyaariya si ay waxoogay uga dejiyaan bal yaqcudu waa fadhiisanaya mustawfizan isagoo markaa waxa weeye degdegaya oo isururinaya laa mustawطian isagoo markaa waxa weeyaan isbaahinaya ma fadhiisanin laa mustawطian nusqadaan hayaa saasay qoraysa mid kalena waxay qoraysaa waan filayaa laa muطma'inan yuu idin qoraya ya waay laa mustawطian unbuu wada qoraya soo ma waay laa mustawطian bal yaqcudu mustawfizan laa mustawطi'an wayaakulu waxaanu cunayaa bulgatan wax ku filan buu cunaya bulga bulga min alcaysh waa wax ku filan ayuu cunayaa oo cuntadii aada iyo aad isugu sii maaragtay guri maayo wuxuu yidhi haadaa kalaamu lkhaطaabiyi weey wa ashaara kayruhu kayrkii oo culimmada kale ahina waxay tilmaameen ilaa ana almuttaki'a in qofka muttakiga ahi uu yahay huwa almaa'ilu ka u janjeedha calaa janbihi huwa almaa'ilu ka waxa weeyaan ku jiifa ee macnaheen ku jiqlaysan calaa janbihi dhinaciisa qofka sidaa u jiifa weeye dhinaca ma garat aynu idhaahno waan wuu jiqilaysan yahi gacanta ama barkin ama wax la mid ah dhinaca saa ugu jiifo wey wallahu aclam daba labada tafsiir iyomaa maaragtay xoog badan jumhuurku kan dambay mareenoo kanaan xoog badan wallaahu aclam waxaana tusinaya saxaabadu markay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kolalka qaar sifaynayaan waa kuwa idhaahdo wa kaana muttaki'an fa jalasa uu tankiigsanaayoo dabeetana uu fadhiista soo ma aragti dee sidan khataabi ku fasiray itikaaga haddii la maro dee waxay noqonaysaa marka horeba uu fadhiyey siduu u fadhiista marka waxay tusinaysaa itikaagu inaanu fadhig ahayn ee inuu yahay he dhinac ujiifkaa inuu yahay ayay tusinaysa marka kaa dambeo jumhuurku ay ku fasireen ayaa sax ah waxaa haddaba isweydiin leh sababta loo karaahsaday maxay tahay qofku inuu sidaa wax ku cuno waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen laba arin ama laba dhibaato labaduba way ku sugan yihiin laba darar baa ku sugan darar nafsi ah darar nafta markaa waxyeelayo xagga nafta u noqonayo iyo darar badani ah oo xagga jidhka u noqonayo dararka nafsiga ahee ku sugani waxa weeye nooc qofku markuu sidaa wax u cunaayo isla weyni iyo kibir baa dee ku jiraya dadka kibirsan ee isla weyni waa qaabka ay markaa wax u cunaan soo ma aragtid xooga inay saani u fadhiistaan oo fadhiga wax ku cunaan ka wahsanaya ee diidan marka dararkaasi wuxuu noqonaya darar nafsi ah arrin nafta u noqonaysa dee waanay dhibaysaa cujbigii iyo markaa kibirkii iyo arrimahaasi dee nafta way dhibayaan walaa shak dararka badaniga ahina waxa weeye qofku marka uu taagan yahay ama uu fadhiyo uu wax cuno ama uu desaani u fadhiyo dee toos baa wixii uu dejinayaaoo waxa weeye wuu toosan yihi hunguri marka waa toos soo maaha toos buu wixii u dejinaya laakiin markuu sidan yahay ee uu xaggan wax ka cunaayo dee toos ma aha soo maaha toos maaha ta noocaasina waxaa laga yaabaa inay dhib ku keento qofkii ama uu ku saxdo ama dhib kale iyo darar kale ay ku keento وعن أنس رضي الله عنه قال وxuu hi رأيت رsuuل اللhi رasuuلka إلaahy baan arkay sلى الله عليه وسلم jاaلسا xaalo uu fadhiyo مuqعيا isagoo markaa nooca iقcاaga la dhaahdo u fadhiistay oo kadaloobka ayuu markaa ku dhowday يأكل oo cunaya تمرa timir rawaaه mسلم qaala wuxuu ihi almuqci huwa aladii midka weeye yulsiqu ku dhajiya alyatayhi labadiisa sal bilardi dhulka labadiisa sal dhulkuu ku hayaa wayansibu saaqayhi labadiisa markaa dhudhunno saasay u taagan yihiin oo iyagana markaa dhulka muu dhigine ma saa umuu kala bixin ama sidan umuu ballaadhine saasay u taagan yihin labada salla dhulkuu ku hayaa iqcaaga saasaa looga jeedaa markaa qofku isagoo kayfiyadaa u fadhiya waxbuu iska cuni karaa dhib ma laha qacaagiisa maad fahmin laakiin qaabka noocaasa in loo tukadaa ma banaano marka la tukanayo qaabkaa waxa wey loo fadhiistaa soo ma aragtaan waa kii axaadiidta lagu reebay ee lagu cilaynaya aygu inuu saa sameeyo hadda iqcaag kale oo nusuusta ku soo aroorayoo bannaan baa jira iqcaagaasi kaa maaha salalka lagu fadhiisanayo cagahana kor loo taagayo waxa weeye waa in qofku labadiisa cagood intuu saa u taago qadameynkiisa labada cirboodna uu ku dul fadhiisto ma garata iqcaaga markaa xadiista qaar ku soo arooray ee salaada lagula iman karaa waa kaa waa inaad labadii lugood intaad saa isu taagto dabeetana labada cirbood aad ku dul fadhiisato halkii aad labada lugood aad wada gogli lahayd ama aad mid kaga fadhiisan lahayd inaad labadii lugood cidhbahooda sare sidaa ugu fadhiisato iqcaagaasina wuxuu soo arooray oo keliya aljalsatu bayna asajdatayn fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya ayuunbaa axyaanan loo fadhiisan karaa fadhiga noocaas laakiin fadhiyadan atixiyaadyada iyo fadhiyadan kale salaada maya kuma soo aroori ma fahamte marka labadaa iqcaa bay kale yihiin ka axaadiistu diidaysiiyo kuwa aad arki doonto ee la ogolaado baabu istixbaabi lakli bialaai asaabica wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey saddex farood in wax lagu cuno iyo wa istixbaabi lacqi asaabici faraha in la leefleefo sunaynta la suneeyey iyo wa karaahati masxiha qabla lacqiha intaan la leefleefin in la masaxo raashinkii laga biiyo karaahiyeysiga la karaahiyeysa iyo wa istixbaabi lacqi lqascati sunaynta la suneeyey in la murdiyo xeedhada iyo wa akhdi luqmati alatii tasqutu minhu in la qaato darsiimada ama afgeliska qofka dhulka kaga dhacay iyo wa akliha in la cuno wa masxiha iyo in lagu masaxo gacantii bacda lacqi intii la leefleefay dabadeed bisaacidi saacidka maaragtay suxulkaasi halkaa gacanta ayaa saacid la yidhaahdaa intaa qasabadaa dheer ee gacanta iyo wlqadami cagta iyo wakayrihima kayrkood sida in iyagii lasgacmihii laysmariyo oo kale yani inuu qofku dufanka iyo waxyaabaha cuntada ka soo hadhay uu gacmihiisa marin karo ama uu kuba dhaashan karo wejiga uu marsan karo ama uu cagihiisa iyo gacmihiisa iyo he uu marsan karo waxba dhibaata kuma jirto arrinka caynkaas qال wuxuu uhi وعن بن cabاasi رaضي الlaه عanهuma qاala qاala rasuul الlahi slى الlaه عaليهi وasلم إida أkla أxadكم midkiin marka uu cunayo طacاama cunto falaa ymsax yaan u masixin aصaabicahu farihiisa xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefleefayo aw yulciqahaa ama uu cid leefleefsiinayo mutafaq عalayh inuu isagu leefleefo ama cid maaragta uu leefleefsiiyo cid aan dee ka yakyaqsoonahayn sida ilmihiisa yar iyo cid kale oo maaragta caadi dee ugu leefleefaysa ar ma garat marka maxaa la diidayaa farihii had iyo jeer dee raashinka wax badan baa raaca soo maha waxbaa raaca iyadoo raashinka ka buuxa oo wixii uu leeya in tuwaal la mariyo ama biyihii la geliyo ama dee meel kale lagu masaxo maya waa in marka hore laga tirtiro oo la leefleefo kadib baa dabadeetana dee maydhis iyo wixii kale loo gudageli karaa waxaa xadiidku markaa radin ku yahay dad tarafka iyo ladnaantu ay fasahaadisay caqliyadooda oo moodayaba farihii in la leefleefaa wax mustaqbaxoo xun in ay tahay ma aha adeer wax xune waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ya wa sunnatu rasuulillaahi axaqu an tutabac waayahay وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال وxuu hi رأيtu waxaan arkay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم yأkل xaalo uu ku cunaayo بثaلاaثi أصاaبica saddex farood saddex farood فإidaa فرqa marka uu dhameeyo cuntada uu ka faaruqo laciqahaa waa leefleefi jiray rawaه msلم waay marka asalku waa in saddexdaa farood wax lagu cuno in laga maarmi waayo mooyaane kuwa kalena lama raacinayo وعan jaabirin radي الlaه عanهu أna rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam amara wuxuu faray bilacqi اlaصaabici faraha in la leefleefo iyo wasaxfati xeedhada wa qaala waxaanuu rasuulku uhi inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii أyi طacaamikum اlbaraka cuntadiina juska iyo halka ay barakadu kaga jirto ma garanaysaan rawaahu mslim mar hadday sidaa tahay dee waxaan faraha raacayna waxay ka mid yihiin cuntadii soo maaha marka si aanay cuntadii qofku waxba u seegin farihiina ha leefleefo wa canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu uhi idaa waqacat haddii ay dhacdo luqmatu axadikum midkiin darsiimadiisu falya'khudhaa ha qaado falyumiha falyumit oo ha ka biibiiyo ha ka zuuliyo maa kaana biha wixii ku yaalla ee min adan wasak iyo dhibaato ahaaday walyakulha dabadeeta ha cuno walaa yadacha ayaanu u daynin lishayطaani shayطaanka walaa yamsax yadahu gacantiisa yaanu ku masixin bilmindiili afmariska baalkanaynu dhaawey xataa yalcaqa ilaa uu ka leefleefayo asaabicahu farihiisa fainahu laa yadri maxaa yeele ma garanaayo fii ayi acaamihi baraka cuntadiisa jusku iyo halka ay barakadu kaga jirto rawaahu muslim marka hadhayalsan weeyi arrinta noocaasi tawaaducna way tusinaysaa nicmadii ilaahay oo laga mahadnaqayana way tusinaysaa oo aan wax ka mida la quudhsanahayn shaydaankiina dee waa la qadinayaa haddii kale wuu kaa maaragtay faraqabsanaya wa canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ina shayطaana shayطaanku yaxduru wuu yimaadaa axadakum midkiin wuu yimaadaa cinda kuli shayin min shaanihi wax kastoo arrinkiisa ka midaba agtiisa ayuu soo xadiraya oo u imanaya alalla markuu shay arrimihiisa ka mida doonaya inuu sameeyo xataa yaxdurahu ilaa uu yimaado cinda acaamihi cuntadii agtiisa markuu wax cunayo uu soo diyaargaroobo faidaa saqadat hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin darsiimadii falyaakhudha ha qaado falyumit ha ka baabiyo ha ka zuuliyo maa kaana biha min adan wixii dhibahee raacay sida inay ciidi raacday inay tima raaceen inay markaa saxa raacay wax kala raacay xataa haddii nijaas ay raacdo suuro gelaysa in nijaasta laga nadiifiyaa nijaasta waa laga hagaajinaya uma liyakulha dabadeetana ha cuno walaa yadachaa lishayaani shayaanka yaanu uga tegin ma garata faidaa faraqa marka uu dhammeeyo falyalcaq asaabicahu farihiisa ha leefleefo fainahu laa yadrii garan maayo fii ayi acaamihi baraka cuntadiisa halkaa waxa weeye barakadu ay kala socoto rawahu muslim waxaa kaloo xadiidta laga qaadanaya cuntada wax ka mida inaan la qasaarin oo maaragtay cuntada in la qasaariyo oo haddii allaba kuu royo israaf lala yimaado oo cunto badan oon ciidina u baahnayn la yska karsado oo meelaha ay cuntadu ku baytimaasho sida inta imaka dumarku in badan ay iska sameeyaan arrinta noocaasa waa in laga digtoonaado وعn أنس رضي الله عنه قال kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا أkلa طعاaما cunto marka uu cunaayo cunto markuu cuno laciqa aصaaبicahu ثaلاثة farihiisa saddexdaahu wax ku cunay buu leefleefi jiray وqاala waxaanu odhan jiray إdا سقطت لqمة أxadiكم فليأkذha وlيمط عnهa الأdى وlيأkلha وlaa ydعha للشhيطاaن وأmaرnaa wuxuuna faray an نsluta inaanu murdino alqصcةa xeedhada وqاaل waxaanu ihi inakum idinku laa tadruuna garan maysaan fii ayi طacaamikum اlbaraka rawahu muslim axaadiidtana horaynu usoo maray وعan سacيid بn الxاariثi anahu sأla jaabira radي الlahu canhu jaabir buu weydiiyey can اlwuduuءi weysada laga weysaysto mima masat الnaaru wixii dab taabtay ee dab galay faqaala wuxuu dabadeetay jaabirila may yani laga weysaysan maayo kunaa waxaanu ahayn zamاn الnabiyi waqtigii nabiga salى الlahu عalayhi waslama laa najidu kuwa aan helin mila dalika acaami cuntada noocaas ah ee karsan ee dabka gashay ilaa qaliilan in yar mooyaane oo timir iyo waxyaabahan aan laba karanin ayuunbay cuntadeedu isaga badnay faidaa naxnu wajadnaahu markaanu helo lam yakun lanaa maanaan lahaan jirin manaadiilu masaro iyo afmarisyo ilaa kufanaa gacmaha iyaga mooyaane iyo wasawaacidanaa maaragtay dhudhunnada yadaa gacmaha iyo waaqdaamanaa cagaha iyaga xubnaha iyaga noocaasa mooyaane afmarisi aanu iskaga masaxno maanaan lahayn kuwaasun baanu ku masixi jiray oo meelahan maaragtay gacmaha iyo cagaha iyo meelaha noocaasaanu ku dhaashii jirayba cuntada iska marin jiray uma nusalii dabadeeta waanu tukan jiray walaa natawada manaanaan weysaysan jiray rawaahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey xadiidku wuxuu daliilu yahay kolkaa cuntadii aada cuntay intaad leefleefta inaad haddana ismarmarin karto oo wax dhibaanay lahayn inaad maaragtay ku dhaashato ama aad ismarisaa wixii cuntada kaga hadhay wax dhiba ma laha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa arinta ku saabsan in laga weysaysto wixii dabku taabtay waxay ahayd arrin hore oo waa la nasakhay marka laga soo reebo hilibka geela oo hilibka geelo isagu waxa weeye waa laga weysaysanayaa si kastaba ha loo kariye waa laga he weysaysanaya daliil khaasaa kusoo arooray baabu takiir اaydi calى طacaami wuxuu baabu yahay cuntada in lagu badiyo gacmaha in lagu badiyo cuntada gacmaha la wada geliyo markaa la wadaago waayahay taasaanay markaa kusii fiican tahay oo kusii barakoobaysa وعan abi hurayraةa radي الlahu canهu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslama طacaamu ااثنayni laba cuntadood kaafi ثaلaaثati saddex bay kaafita وطعام ثلاثة كاف الأربعة صدح cuntadoodna afar bay ku filantay متفق عليه cunto saddex loogu talagalay ama laba haddii maaragtay cid kale ay ku soo biirto tii labadu saddex bay deeqaysaa tii saddexdu afar bay deeqaysaa saasaa ilaahay u barakaynaya marka la isugu yimaado ee la wadaagayo ee gacmaha lagu badiyo ma garatay waxaanay keenaysaa taasi in laga dhergo waxay keenaysaa in laga dhergo waayo markii saxaabadu ay yidhaahdeen dee ma dheragno rasuulku muxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inay markaa cuntada wada cunaan o isu yimaadaan marka arintaasi waa mid markaa keenaysa cuntadii in laga dhergo baraka waxa wey yeelato وعن جابر رضي الله عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقلي رسولك إله أوله طعام الواحد ككلي عنتديس يكفي الاثنين لو يكفي لانتهي وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية أفر عنتد الله قلت لك لين ستيد بيكفي لانتهي رواه مسلم مركاين waxay tusinaysaa gacmaha in lagu badiyaa inay fiican tahay cuntadina ay ku barakoobayso waay laakiin waxay ahlulcilmigu leeyihiin tan noocaasa qofkan mutadafilka la yidhaahdo ama tadafulka samaynaya ma deliishan karo oo dad markaa casuumad loogu talagalo shan la magacaabay ama afar ama ka badan ama ka yar in gaaroo la magacaabo la casuumay inuu qof kale iska sii raaco oo deetana axaadiistan deliishado ya uu yidhaahdo mar haddaa shantiinaa laydinku talagalay ana lix baan idinku noqon way nagu filantahe uu ku xidhiidhiyo maya waayo daliilkii taa gaarka ahaa ee soo tilmaamaya horeynu soo mar ma garata waay marka inuu qofku isagu saa yeelo ma aha waa in haddii loo yeedhana uu markaa yimaado haddii kalena uu de iska joogo saasaa fiican weliba waxaynu baraarujinaynaa cuntadoo keliya maaha hadduu qof cid u yeedho inuu qof kaloon u yeedhin iska yimaado un meesha ama iska raaciyo un may qof baa tusaalaan qof buu u yeedhay inuu la tashadu doonaya ama inuu waxweydiiyu doonaya ama wax sira inuu sheegu doonaya ma sax baa inaad iska adna issoo issoo xaadiriso ya may sax maaha marka arrinta noocaas hadda cuntada kuma gaar ahae waxa weeye baababkaa kalena way gelaysa meeshii aan lagaaga yeedhin in lagaaga baahnayn waxba dee waktiga ha iskaga lumina danahaaga raaco ilahay khayrka hayna waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online